بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الدرس الثالث والدرس الصدحات من أصول الثلاثة قال الشيخ رحمه الله تعالى اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين markuu shiiku inooga soo baxay todobadii mas'aladood oo afarna ugu horreysay saddexna uu ku xijiyey una inayna yiri waxaa waajiba qof walba inuu barto kuna camal falo ayuu hadda wuxuu galay inuu kitaabkii gudagalo saddexdii asal marka intuuna gelin ayuu wuxuu inagu baraarujiyey horta waa maxay diinta islaamku xaniifiya waa maxay leannahu diinta islaamka waxa la yidhaha diin alxaniif waa diinta nabiyullahi ibraahim calayhi salaam marka waxau yidhi iclam ogow arshadaka allahu alla ha kugu hanuuniyo lidaacatihi alrushdu waxaa la yidhahdaa alistiqaama can dariiqi alxaq alrushd waa alistiqaama inuu qofku toosan yahay oo ku toosan yahay dariiqa xaqa ayaa rushdi la yidhahda marka arshadaka allahu alla ha kugu toosiyo oo ha kugu hanuuniyo lidaacatihi daacana waxa weye waxa weye waa muwaafaqat lmuraad inuu qofku ilaahay waxa uu ka doonayo uwaafaqo waana inuu ma'muurka la yimaado waa imtitaalu awaamir illahi waijtinaabu nawaahi marka ilaahay ha kugu hanuuniyo inaad adeecdid ood wax alla wixii ku amray la timaadid ayuha almuslim wixii uu kaa nahya inaad banaanka ka martid marka maxaynu ogaanaa arrintaas soo socota ogow ana alxaniifiya diinta la yidhaahdo xaniifiya millat ibra millata ibraahim calayhi salaam waxa weeye an tacbud allaha waxdahu mukhlis mukhlisan adigoo u khaalis yeelaya inaad ilaahay caabudid lahu diin alla diinta u khaalis yeelaya ee cibaadada marka alxaniifiya waa almilla almaa'ila can ashirki baa la yidhahda waa diintii ka iilatay shirkiga nabiyullahi ibraahim baa xaniif la odhan jiray maadaama uu shirkigii o dhan banaanka ka baxay oo banaanka maray marka laba shardi baa laga loo baahan yahay xaniifiya horta shirkigii o dhan banaanka laga maraya ikhlaasna waa lala imaanaya ikhlaas bay ku dhisan tahay marka waxau yihi sheekh cuthaymeyn alxaniifiya hiya almilla almaa'ila can ashirki almabniya cala alikhlaas lilahi subxaana wa tacaala marka labada arrimood bay ku binaysan tahay xaniifiya inay shirkigii o dhan ka iilatay oo banaanka martay oon shirki usoo dhawaanayn ayna ku dhisan tahay ikhlaas iyo cilmi iyo wanaag taas ayaa la yidhahdaa marka alxaniifiya milla maxaa la yidhahdaa marka milla waa dariiqa dariiqada qofku uu maro adariiqa diiniya baa milla la yidhahda dariiqada diiniga ah ayaa milla la yidhahda wuxuuna ishaarayaa marka diinta ayuu ishaaraya marka almilla waa dariiqa ana alxaniifiya millata ibraahim ay dariiqadii nabiy llahi ibraahim sidaa daraaddeed ayaa waxaa usoo aroortay meelo badan an ittabic millata ibraahima xaniifa raac diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ibraahim calayhi salaam waa khaliil raxmaan waa khaliil ullah waa baabili asalkiisu oo ardu ciraaq oo baabil buu ka yimid oo carabtan iyo carab isagu carabtii asalka ahayd ma ahayn kabacdi markuu nabiyullaahi ismaaciil iyo isxaaq dhalay oo nabiyullaahi ismaaciil uu la degay nimankii carabta ahaa oo deganaa ma eriyadaas maka soo degay oo yaman iyo ka yimid ayuu caraboobay oo waxa weeye duriyadiisiba carab noqotay ee nabiyullaahi ibraahim asalkiisu waa baabili wey baabil buu ka yimi wahuwa khaliil raxmaan ilaahay baana yidhi waittakhada allahu ibraahiima khaliila abulanbiyaa baa la yidhahdaa nebiyada wixii ka dembeeyey oo dhan wajacalnaa duriyatahum lbaaqi nebiyadii isagii ka dembeeyey oo dhan kulli waa duriyadiis kulli waa duriyadiis nebi kasta oo la soo diray oo waxa weye kitaab lagu soo dejiyey oo ka dembeeyey nebi ibraahim waa duriyadiisa weeye oo waxa weeye ilaa nebi maxamed laga soo gaaray calayhi isalaatu wassalaam wa qawluhu an tacbud allaha waxdahu ilaahay keligii inaad caabudid ay allah keligii inaad caabudid waxdahu laa shariika lah marka inaad ilaahay keligii caabudid ayaa la yidhahdaa alxaniifiya cibaadaduna bimafhuumihaa buu yidhi sheekh cuthaymiin raxima allahu tacaala mafhuumkeeda caamka mafhuumkeeda caamka cibaada waxaa la yidhahdaa altadallulu lilahi maxabatan wa tacdiiman cibaada marka la idlaaqayo la caam laga dhigayo waa ilaahay in la isku duleeyo oo ilaahay loo khushuuco oo ilaahay waxa weeye maxaba adiga oo jecel oo waxa weyneynaya waxayna taa ku imaanaysaa bificli awaamirihi wa ijtinaabi nawaahi inaad awaamirtiisii samaysid wuxuu kaa nahayana banaanka ka marti taas waxaa la yidhahdaa alwajh alcaam ama almafhum alkhaas waxa uu yihi sheikh lislaam ibn taymiya raximah allahu tacaala alcibaadatu ismun jaamicun likuli ma yuxibuhu allahu wayardah min alaqwaali walacmaali alظaahira walbaطina kaalkhawf walkhashya wاltawakl wakayri dalik wاsalaa wاzaka wاsawm wاlxaj wakayri dalik min sharaaic islam haddaba tacriifta gaarkaa marka cibaada la tacriifinayo haddii taa caamkaa lagu tacriifiyo layaha cibaadadu waa in ilaahay laisku duleeyo oo waxa weye tadallul lala yimaado adigoo maxaba ay kaa tahay iyo tacdiim awaamirta ilaahay la imaanaya nawaahidiisina banaanka maray taas waa tacriif caam ah oo mafhuum caama wey kan mafhuumka khaaskaa waxa weeye cibaada waxaa loo jeedaa inaad samaysid wax walba oo ilaahay jecel yahay waa ismun jaamic waxa weeye waa magac cibaadadu waa magac koobaya wax walba oo ilaahay jecel yahay sida hadda insaan uu dadku oo dhan insaan loo yidhaahdo oo dad loo yidhaahdo ayay waxay tahay isimkaana ism caam oo waxa weeye keenaya wax walba oo ilaahay jecel yahay likulli maa yuxibuhu llah wayarda iyo alladii yuxibu wixii uu jecel yahay oo min alaqwaali aqwaal ah waalafcaali walacmaali buu yidhi lakin acmaasha waxaa wax kooda afcaasha leannahu qowl iyo ficil marka la isku daraba camal la yidhahdaa hadda halkaa marka waxa weeye walacmaali ay alaqwaal alafcaal baa laga wadaa aldaahira muuqata oo banaanka taalla sida qofku salaadii uu tukanayo wixii la mid a walbaatina waxa uu qarsanayo iimaanka iyo soonka u qarsoon iyo waxyaalaha aan ilaahay maa cid kala daalacan karin intaasoo dhan baa la yidhahdaa sida khowfka cabsida waxa weye maa tawakulka ilahay sala saaranayo salaada la tukanayo kulli waxaasoo dhan ayaa waxa weeye soo gelaya marka qowlkiisa uuna yidhi an tacbud allaha waxdahu hay cibaado inaad ilaahay ula timaadid keligii aadan cid kalena siinin ayuu ka wadaa macnaha taasoo mukhlis mukhlisan adigoo u gaar yeelaya in loo gaar yeelo lahu alle addiina cibaadada addiin cibaadada laga wadaa marka alikhlaas maxaa la yihahdaa alikhlaas waxa weeye altanqiya huwa altanqiyatu waa in la laga nadiifiyo la barax tiro walmuraadu muraadka halkaan loo jeeda waxa weeye qofku inuu cibaadadiisa ula qasto allah subxaana wa tacaala uunan cid kalena ula qasdin oo markuu amarkaan samaynayo oo waxa weeye uu cibaadadan samaynayo inuu ilaahay ula qasto ayaa loo baahanya si uu u gaaro waxa weeye wanaagga ilaahay uu u ballan qaaday qofka waxa weeye la yimaada oo ilaahay si saxa oo wanaagsan u cahdo leannahu allah subxaana wa tacaala in badan ayuu caddeeyey ikhlaaskii iyo waxa weye maaragtay wanaagiida qofkii marka ikhlaaskaa la yimaada oo waxa weye sidii ilaahay ugu talagalay uu la yimaada wuxuu helayaa wanaag fara badan qaala allahu tacaala uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahima xaniifan allah waxa uu yidhi subxaana wa tacaala uma kabacdi awxaynaa waxaan ku waxyoonnay ilayka xaggaaga an ittabic raac millata ibraahima xaniifa diintii nebi ibraahim oo xaniifka ahayd wamaa kaana min almushrikiin mana ahayn nabiyullahi ibraahim mushrikiinta ka mid ma ahayn ay macnaha diintiisu waxay diin ka iilatay shirki oo dhan oo bannaanka uu ka maray waxayna ahayd diin ku taagan ikhlaas ee ma ahayn diin shirki ku dhex jiro wa qaala allahu tacaala ilahay waxau yidhi waman yarqabu can millati ibraahima ila man safiha nafsah walaqad istafaynahu fi dunya wainahu fi laakhirati la min asaalixiin yaa ka iilanaya raqaba hadday can ka daba dhacdo waa nicitaan hadday fii ka daba dhacdona waa rabitaan marka waman yarqab can millati ibraahim yaa nacaya oo diidaya oo ka leexanaya diintii nabiyullahi ibraahim ilaa mid safiiha oo naftiisii ku cayaaray mooye mid kale kama leexanayo wey ee qofkii caqli leh oo muslima oo wax garanaya wuxuu ogaanayaa diinta nebi ibraahim inay ahay diin tawxiid iyo caqiida id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin ilaahay baa yidhi ibraahimo hogaansa markaasuu ilaahay waa hogaansamay ilahay baan u hogaansamay anu wa ka wuxuuna u dardaarmay duriyadiisii wa wasaa biha ibraahimu banihi wayacquubu yaa baniy ina allaha astafaa lakum addiin falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun nabiyullaahi yacquub oo wiilku awowgo waxa weeye ibraahim yacquub waxaa dhalay isxaaq reer bani israa'iil ninkii ka farcamay weeye waa nabiyullaahi yuusuf aabihi marka nebi ibraahim calayhi salaam duriyadiisii ayuu u dardaarmay inay diintaa qabsadaan waa ina xagg iyo xagga uga leexan yacquubna awlaaddiisii buu u dardaarmay markaas waxay u dardaarmeen inaynan dhiman falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun idinkoo muslimiina mooye ha dhimanina qofku dhimashada marka isagu gacanta kuma hayo seebuu marka ugu dadaalayaa inuu ku dadaalo wey seebuu ugu dadaalayaa inaad noloshaadoo dhan marka hore ku tarbiyaysid oo aad ku socotid diinta islaamka ay nolol kuu noqoto dhaqan kuu noqoto kabacdi markaa haddaad diinta islaamka ku dhaqmaysid dee saacad saacadaha ka mid a noloshaada geerida ku imaanaysaa adoo diintaadii ku dhaqmaya markaasaa dhimanaysaa adiga oo muslima waa wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin oo kale caabud ilaahay ilaa geerida kuu timaado marka diintaadii baad ku dhaqmaysaa ilaa geerida kuu timaado halkaa marka waxaan ka garanay qowlka uu shiikhuu yihi xaniifiya uu inoogu tacriifiyey an tacbud allah waxdahu mukhlisan lahu diin inay tahay alislaam diinta islaamka taa un wey qaala waxau yidhi shiiku wabidalika arrintaa aynu soo sheegnay oo ishaarada waxay ku dhacaysaa macnaha arrinkaas aynu hadda soo sharaxnay oo aynu nidhi diintii nebi ibraahim oo xaniifiye ahayd waxay ahayd in ilaahay keligii la caabudo weeye buu ishaarada ku dhacaysa oo wuxuu yidhi shekh cuthmeyn shekh cuthmeyn raxima llahu tacaala ay bilxaniifiya diinta xaniifiyada wahiya cibaadat llahi waxdahu in ilaahay la caabudo mukhlisan iyadoo loo gaar yeelaya lahu diin weyn amara allahu subxaanahu watacaala buu yidhi shiiku marka wabidalika amara allahu jamiica annaas dadkoo dhan ilaahay taasuu amray wa khalaqahum lahaa taasuuna u abuuray liajlige inay isaga caabudaan oo inay cid kale caabudeen kama qaala allahu tacaala sida ilaahay yidhi wacbudu llaha siduu ilaahay yidhi wama khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun wamaa khalaqtu uma abuurin aljina jinnigii walinsa insigii ila liyacbuduun inay anigay caabudaan mooye wax kale uma abuurin fii suurati daariyaat qaala sheikhu waxa uu yidhi wa macnaa macnaha loo jeedo yacbuduun waxa weeye yuwaxiduun inay ikeliyeeyaan taas jay sheekh usein wuxuu yihi raximah llahu tacaala qowluhu alxaniifiya wahiya cibaadat llahi mukhlisan lahu diin in ilaahay la caabudo weeye iyadoo diinta loo gaaryeela amara allahu jamiica annaas wa khalaqahum laha taas ayuu amray oo u abuuray aayado badan ba marka keenay allah subxaana wa tacala waxau yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaha ila ana facbuduun ilahay waxau yidhi wamaa arsalnaa min rasuulin wamaa arsalna min qablika min rasuulin adiga nebi maxamed oo hortaa rasuul aan dirnay ma jiro ilaa haddii uu jiro nuuxii ilayhi waxaanu u waxyoonnay annahu laa ilaaha ilaa ana aniga mooye ilaah kale inuusan jirin ee tacbuduuna aniga icaabuda aniga mooye ilaah kale ma jire icaabuda haddaba rasuul kasta markii loo waxyeedana ummaddiisiibuu u sheegay oo yidhi war ilaah mooye ilaah kale ma jire caabuda saas daraaddeed baa rususha oo dhan waxaad arkaysaa mid walba wuxuu ka bilaabaya yaa qowmi icbudu llah maa lakum min ilaahin hayru ilaahay caabuda tolow malihidin ilaah kale wabayana allahu subxaana wa tacaala ilahay waxa uu bayaaniyo caddeeyey fii kitaabih uu ku caddeeyey ana alkhalqa inamaa khuliquu lihada waxaa loo wax kale looma abuurin dadka arrintaa un baa loo abuuray faqaala tacaala waxa uu yidhi wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun jinni iyo insi uma abuurin ila liyacbuduun inay iyo caabudaan mooye wa qowluhu shiiku qowlka uu yidhi wa macnaa yacbuduuna yuwaxiduun uu ku fasiray sheekh uthaymiin wuxuu yidhi yacni altawxiid tawxiidka weeye waa min macnaa alcibaada tawxiidku waa macna alcibaada ayuu ka wada wa ilaa buu yidhi faqad sabaqa laka macna alcibaada macnaha halkan tawxiid baa loo jeeda yacbuduun iyo waxiduun tawxiidkaa lagu fasiraya laakiin waa inoo soo horumartay macnaha cibaada waan soo garanay inay tahay ismun jaamicun likulli maa yuxib allah wayarda marka halkan waxa la idlaaqayo oo yuwaxiduuna laleeyahay waa atawxiid tawxiidkii uma qaala sheekh cuthaymiin raxima llahu tacala waxau yihi waclam ogow ana alcibaadata noocaan horta sideeda cibaadadu waa laba nooc labay u qaybsantaa cibaada kowniya wahiy alkhuduucu liamri اllahi tacaala alkowniy wahada shaamilu lijamiici اlkhalq laa yakhruju canha axadu biqowlihi tacaala in kulu man fi اsamaawaati waalardi ila aati araxmani cabda cibaadadan cibaada kowniya la yihahda waa awoodda ilaahay iyo khalqigiisa uu abuuray iyo maamulka uu maamulayo cid ka dhex bixi kadha iyo cid diidi karta iyo gaal iyo muslim cid ka hor imaan kadha ma jirto maanta inay qorax noqoto maanta inay noqoto roob maanta inay noqoto qabow maanta inay noqoto kulay maanta inuu waxa weeye duufaama dhacaan maanta in abaari dhacdo inay barwaaqa timaado waa maamul ilaahay iska leeyahay oo loo khuduucayo qof walbana waa u khuduucsan gaalaan diidi karin muslim baan diidi karin cid looga baahan yaho xataa la leeyahay ogolaada ma jirto waa lagu khasban yahay marka kulli addoomaa lagu yahay taa sidaa daraaddeed baa ilahay waxa uu yidhi in kull kulli qof walba in kullu man fi samaawaati waalard wax walba oo samada iyo dhulkaba ku nool ilaa aati raxmaani cabda addoommo ilahay iyagoaba imaanay fahiya buu yii markii sheekh cuthaymiin shaamilatun lilmu'mini waalkaafir mu'min iyo gaalba taa waa soo gudagelaya waalbari waalfaajir kii wanaagsanaa iyo kii xumaaba taa marka ma aha cibaadada la isku ammaano he cibaadada la isku ammaano waa midaan soo socota wathani midaan labaad waxa weeye cibaada sharciya waa cibaadada sharciga wahiya alkhuduucu liamri illahi subxaana wa tacaala amarka ilaahay in loo khuduuco alamru sharciyi baa loo jeeda wa hadihi khaasatun tani khaas waxay ku tahay biman adaaca allaha subxaana wa tacaala qofkii ilaahay adeeca watabaca rusul rususha raaca oo wixii ilaaha rususha ilaahay usoo dhiibay aamino oo raaca taas ayay khaas ku tahay waana midda ilaahay uu yidhaahdo wacibaadu araxmani aladiina yamshuuna cala alardi hawna addoommada ilaahay uu isku tiiriyo meel kale uu ku yidhi ya shaydaan markuu la hadlayay ina cibaadii laysa laka calayhim suldaan ha shaydaanna uu yidhi low zayinanaa lahum fi lardi wala uqiyanahum ajmaciin ilaa cibaadaka minhum almukhlisiin haddaba marka cibaadada loo jeedo addoommada waa kuwa shareecada islaamka raacay waa mu'miniinta waa kuwa ilaahay ka baqay kuwaa wey wa cibaad araxmaan cidda addoommadii ilaahay wey waa kuwa sifaatkaas awliyaa araxmaan sifaatkooda fii suurati furqaan ilaahay kaga sheekeeyey waa kuwa tukanaya waa kuwa soomaya waa kuwa salaada u taagan waa kuwa wanaagga samaynaya waa kuwa aan xumaanta oo dhan ka dheeraaday waxa weeye kuwaasaa laya addoommo ilaahay marka addoonnimada tan hore marka oo nooca hore ah oo waxa weeye kawniga ah qofna laguma ammaano ilaa qof la yimid middaan dambe mooye oo qofku markuu khuduucii hore iyo tan dambe isku darsado oo mu'min noqdaa la ammaano amaa hadduu tan hore keliya la yimaado kuma ammaana sababtu waxa weeye waa ku khasbanya oo cid ku weydiinaysaba ma jirto amarka ilahay baad u hoggaansantah gaaladu kama hor imaan karaan maanta roob ma baajin karaan mana ka hor imaan karaan addoonnimo ilaahay ku addoonsaday weeye kama dhex dhexbixi karaan ha amaa qofku markuu la yimaado middaan dambe oo mu'min noqdo ayaa la yidhahdaa waa addoon ilaahay oo hoggaansamay oo la amaanaa labadaas ayaa loo qaybiyaa marka cibaadada wamacnaa marka wamaa khalaqtu ljina wanis ilaa layacbuduun labaduba waa soo gelaya oo labadiiba waynu ku jirnaayo taa kawnigaana waynu ku khasbannahay oo ma diidi karno tan sharcigaana inaynu u hogaansano weeye qofkii diida marka midaan sharciga waa ku gaaloobaya marka waxa janno iyo naar lagu kala gelayo waa midaan sharcigaa qofka diiday ha leanna tan sharcigaa qofkii diiday tii kalaa rumeeyey waxba u tari mayso amarka ilahi baad khilaaftay wey qaala sheikhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala waacdamu maa amara allahu bihi atawxiid markuu inoo sheegay diintii wanaagsanayd inay tahay alxaniifiya ayuu wuxuu yidhi waacdamu waxa ugu weyn maa shaygii amara allahu alla uu amray bihi alla uu amray wa atawxiid waa bihi tawxiid maa amara allahu bihi atawxiid waa tawxiidka wey wa huwa tawxiidkuna tacriiftiisu ayuu inoo tacriifiyey marka shiiku tawxiid aluluhiya buu tacriifiyey laakiin labada tawxiid oo kalena waynu arki doonaa wa huwa tawxiidkuna waxa weeye ifraad ullahi in loo gaar yeelo ifraad waa keliyeyn wa in loo keliyeeyo allah bilcibaada cibaadadii aynu soo sheegnay oo ahayd alle keligii in la caabudo in loo keliyeeyo ayaa tawxiid la yihahdaa taas ayaa tawxiid la yihahdaa kelimatu marka tawxiid luqatan waa masder weyn masder waxay ka timid waxada yuwaxidu ay jacala shay'a waaxidan taas halkaas ayay ka timid xagga luuqadda marka laga hadlayo mana taxaquqna ma noqonayso la heli mayo ilaa binafyi ilaa binafyin wa isbaat oo qofku ma keliyeyn karo ilaa nafyi inuu la yimaado wax diido waxna sugo muxuu diidayaa marka wuxuu diidayaa wuxuu cibaadoo dhan buu wuxuu u diidayaa wixii ilaahay ka soo haray cibaadoo dhanna ilaahay buu u sugaya oo laa ilaaha markaa tiraahay cibaadoo dhan waa diida ila allah markaa tirina addoonnimadii baad waxaa u sugtay iyo cibaadadii allah marka ilaahiyadii alla ka soo haray oo dhan waa diiday marka amaa istilaaxa sharciga mualifku sida uu ku tacriifiyey weeyaho altawxiid huwa ifraad اllahi bilcibaada wey cibaadada in alla loo gaar yeelo wey ay an tacbud allaha alle inaad caabudid waxdahu keligi laa shari laa tushrik bihi shay-an adoon waxba u shirki yeelaynin waxna la wadaajinaynin laa nebiyan mursalan walaa malakan muqaraban sida aynu soo marnay nebi la soo diray iyo cid kale iyo waxa weye maaragtay nebi lasoo diray iyo malaa'ig iyo waxa weeye sanam iyo waxa weeye boqor iyo qabri cid kale adigoon caabudaynin inaad alle keliga caabudid taas ayaa la yidhahdaa tawxiid tawxiidka saxdaa taas wey waana si rususha oo dhan lala soo diray oo nebi maxamed lala soo diray oo uu yidhi umirtu an uqaatila naasa xataa yaqulu laa ilaha illa allah taas ayaa loo jeedaa waa tawxiidka wey haddaba marka taas oo waxa weeye aada maxabba iyo tac- iyo tacdiim aada alla jacayl iyo weynayn iyo rabitaan aada rabtidood jeceshahay wax agtiisa yaala aada u samaynaysid ayaa la raba marka muraadka shiikhu uu halkan u jeedo oo uu yidhi ifraad ullahi bilcibaada waxa weeye waa tawxiidkii nebiyada lala soo diray waa tawxiid aluluhiya leannahu tawxiid arububiya iyo dadku waa ogolaayeen laakiin waxaa jira oo sheekh cuthaymiin halkan uu ku keenay in si kale loo tacriifiyo tawxiidka oo la yidhaahdo sidaan si ka caamsan loo kala saaro oo saddex nooc loo kala ee loo kala saaro saana loo tacriifiyo loona qaybiyo saddex oo saas lagu kala saaro si si fiican loogu fahmo ayaa ka wanaagsan waxau yidhi sheekh cuthaymiin wa hunaaka tacriifun acam tacriif kale oo ka weyn baa jira litawxiid tawxiidka wa huwa waxa weeye ifraad ullahi subxaanahu wa tacaala ilaah in loo keliyeeyo alle in loo keliyeeyo bimaa ikhtasu bihi wixii uu la gaar noqday wixii uu alle gaar la leeyahay oonan addoommadiisu lalahayn in loo gaar yeelo waana saddex nooc saddex nooc wey kan koowaad waxa weeye tawxiid arububiya inaad ilaahay rabbinimo u qirtid tacriiftiisuna waxa weeye wahuwa ifraad ullahi subxaanahu wa tacaala bilkhalqi khalqiga inaad alle u gaar yeesho oo tiraahid ilaahay keligii baa wax abuuray walmulki lahaanshaha adduunkan oo dhan inuu ilaahay leeyahay inaad isaga u ogolaatid oo aadan cid kale waxba ka siinin oo watadbiir maamulkan inaad alle u ogolaatid oo aadan odhan cid kalaa maamusha awliye iyo waxbaa maamula inaadan odhan adilo badan baana ku sugnaatay tawxiidkaa cid inkartayna ma jirto allah waxa uu yidhi allahu khaaliqu kulli shay wax walba ilahay isagaa abuuray aayaddaa daliil waxay u tahay khalqigii inaad ilaahay u sugaysid hal min khaaliqin hayr allah yarsuqukum ma cid ilaahay aan ahayn oo wax abuuray oo ida irsaaqayaa jira ma jira wey waay taana khalqigii iyo risaaqadii iyo kulli inuu alla iska leeyahay daliil u tahay tabaaraka aladii biyadihi lmulk wahuwa calaa kulli shayin qadiir waxaa weeye tabaaraka aladii biyadihi lmulk mulkigii iyo boqortooyadii oo dhan allah gacantiisay ku jirtaa waxay taana daliil u tahay inuu maalig yahay oo boqortooyadoo dhan ilaahay keligii leeyahay wa qaala tacaala alaa lahu alkhalqu waalmru alaa hooya tanabahu waclam alkhalqu alla khalqigoo dhan baa u sugnaaday waalamru waa maamulkii iyo tadbiirkii tabaaraka allahu rabb alcaalamiin haddaba marka aayadahaas iyo kayrkoodba waxay sugayaan inaad u ogolaanaysid alle inuu isagu koomkaan oo dhan isagu abuuray isagu maamulayo isagu waxa weye leeyahay maaliki yawmiddiin waa inaga ku hayn intaas faatixad cid inkirtayna ma jidho sidii inoo soo hormartay ilaa kibir iyo isla weynan sidii fircoon iyo u sameeyeen mooye cid inkirtay oo diidayna ma jirto wey waay athaani waxa weeye tawxiid aluluhiya kan weeye midka dhibaatadu ka dhacday oo la diiday oo gaaladii ku gaaloobeen oo dhibaatadu ka dhacday oo nebiyadu ay iyo rusushu ay dadka ugu yeerayeen oo ula dagaalameen waa tawxiidkan waa tawxiid alcibaada la yidhahdaa tawxiid aluluhiyana waa la dhahaa wa huwa ifraad allahi subxaanahu wa tacaala waa inaad ilaahay u keliyeysid bilcibaada cibaadada bian laa yatakida alinsaanu inuunan qofkii samaysan maca allahi axadan qof kale oo ilaahay ula caabudayo oo u dhowaanayo oo taqarub u samaynaayo inuuna samaysan wey marka waa ifraad ullahi subxaanahu wa tacaala bilcibaada tawxiidkaa weeye marka tawxiidka nebiyada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yihi quluu laa ilaha illa allah umirtu an uqaatila annaasa xataa yaquluu laa ilaha illa allah leannahu tawxiid rububiya way ogolaayeen oo haddii la yidhahdo yaa ida abuuray khalaqa allah bay ohanaya ilahi baan abuuray fasayaquluuna allah man khalaqa asamaawaati waalard fasayaquluuna allah man khalaqakum fasayaquluuna allah ilahay baan abuuray dhahay oo way u ogolaayeen abuurka inaan waxa weeye samada yaa wax nooleeya yaa wax dila yaa roobka keena ilahay bay dhahaayeen ilahay ayay dhahayen cid kale ma ayna siinaynin laate iyo cuso ma aynan ahayn roob bay keenaan ee waxay dhahaayeen ilahay baan ugu dhowaanaynaayo ina wax kale u caabudi mayno maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa ilahay unbay noo dhoweynayaan ayay dhahayen taas ayaa marka loola dagaalamay oo la yidhi u gaar yeela cibaadada siduu alle keliga idii abuuray u gaar yeelo athalit midka saddexaad waxa weeye tawxiid lasmaa wasifaat waa tawxiidkii asmaada iyo sifaatka tilmaamaha ilahay waana ifraad ullahi subxaana wa tacaala ilahay in loo gaar yeelo bima samaa bihi nafsahu wuxuu ilahay naftiisa ku magacaabay wawasafa bihi nafsahu naftiisana uu ku tilmaamay fii kitaabihi kitaabkiisa ow calaa lisaani rasuulihi sala allahu calayh wasalam ama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ku magacaabay ama uu ku tilmaamay oo tilmaamo iyo magacyaaba ilahay in loo daayo wey wadalika taasina waxay ku sugnaanaysaa biitbaati maa atbatahu in loo sugo wuxuu ilaahay isku sugay wa nafyi maa nafaahu wixii uu isku diidayna in loo diido min gayri taxriifin iyadoon la bedelaynin taxriifku waxa weeye kelmaddii inaad macnaheedii ka lexisid oo markii la yidhi bal yadaahu mabsuudataani inaad tidhaahid awood weeye ee ma aha yad ma aha waa taxriif inaad kelmadda macnaheedii u diidid walaa tacdiilin tacdiilkuna waxa weeye inaad ilaahayba aad u diidid sifadiisii oo dhan oo tiraahid male ilaahay sifada wa min gayri takyiifin inaadan kayfiyeyn adigu odhan maysid ilaahay gacantiisu saasa u egtaa wejigiisu saas u egyahay ma odhanaysid walaa tamfiilin inaadan u ekaysiinin midda makhluuqaadka oo kale marka afartuba waa arrin weyn waxaana dhici karta in lagu gaaloobo ama waxa weeye dembi weyn lagu galo marka taxriifkii waa macnihii oo laga leexiyo oo macnihii lafdigii laga leexiyo sidaa ay u taxriifiyeen waxa weeye alraxmaanu cala alcarshi istawa istawaa ay waxay dhaheen istawlaa bay dhaheen wuu ka awood batay marka waa taxriif wey tacdiilkuna waxa weeye inayba diideenba oo ahlu tacdiilka waa nimankii jahmiya ku dhacay marka taxriifka in badan waxaa ku dhacay waxa weeye ashaacirada oo ta'wiiliya aayadaha ilaahay tacdiilkana waxaa ku dhacay nimankii jahmiyada ahaa oo waxa weeye yidhi ilaahay sifaadba ma leh oo sifaatka ilaahay oo dhan diiday asmaadii u diiday waa niman halaagan wey iyagu wa min gayri takyiifin kuwaana labadaana waxa ku dhacay nimanka mushabahada la yidhaahdo oo waxay yidhahdeen ilaahay waa kayfiyeynaynaayo waxa weeye sifaadkiisana waa sheegaynaa annagu gacan taayadaan naqaana taayadoo kaluu leeyay taasna waa gaalnimo marka laysa ka midlihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir baa la rabaa ilaahay wax la mida ma jiraan wa huwa asamiic wax walbana waa maqlaa oo maqal buu leeyahay basiir wax walbana waa arkaa oo basar buu leeyahay marka basarkiina diidi maysid samcigiina diidi maysid ilaahayna waxa weeye ku tusaal ka mid dhigi maysid makhluuqaadkiisa oo see uga mid dhigaysaa bilo-aadniguba isku waxa weeya makhluuqaadkuba isku mid maha hadda maroodigu gacan buu leeyahay inaguna gacan baynu leenahay isku midna ma ah isku shaqana ma ah af buu leeyahay af baynu leenahay isku midna ma ah weji buu leeyahay weji baynu leenahay isku midna ma ah haddaba waxa weeye allah subxaana wa tacaala waxa weye laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir sifaatka ilahay waa sugayna waa ogolaanaynaa mana diidayno mana takyiifinayno mana odhanayno saasay u eg tahay allahu aclam baynu leenahay yaliiqu bijalaalihi baynu leenahay sifo wuxuu leeyahay ilaahay isaga u qalantaa nebi maxamedna ma taf ma sheegin oo ma odhan saasay u eg tahay saxaabaduna ma sheegin innaguna iyaganu raacaynaa shibbaan ka odhanaynaa laakiin waa aaminaynaa oo ma diidayno waka ahlusunna waljamaca saasay qabaan dariiqa xaqa ah oo waxa weeye saxdaana kaas wey waxau yihi sheekh cuthaymiin raxima allahu tacaala wa muraadu lmualif huna tawxiid atawxiid tawxiid luluhiyu ujeedaa buu yihi wa huwa aladii dalla fiihi lmushrikuun waa kay mushrikiintu ku dhumeen oo nebigu ula dagaalamay oo dhiigooda u bannaystay oo waxa weeye ilaahay ugu banneeyey oo dhulkooda uga qaaday oo carruurtoodii iyo dumarkoodii loo qafaasho addoommada ay noqdeen rusushii hore oo dhanna saasay ahaayeenoo ilaahay waxa uu yidhi kulli rusushii hore oo dhan walaqad bacadnaa fii kulli ummatin an icbudu allaha fii kulli ummatin rasuulan an icbudu allaha wajtanibu daaquut ummad kasta waxaan u dirnay buu yidhi ilaahay rasuul oo maxaa loo dirtay an icbud ullah aniga iyo caabuda keligay wajtanibu daaquut daaquutkana ka dheeraada haddaba cibaadadii laa tasixu ila lilah ilaahay mooye cibaadadu cid kale uma suubanto tawxiidkuna waa cibaado wey waa inaad shirkiga oo dhan banaanka ka martid haddaba waxau yihi sheekh cuthaymiin raximah llahu tacaala oo halkaa inoogu khusaa khulaaseeyey waxau yihi falcibaadatu laa tasixu ila lilah caza wajal cibaadadii ilaahay mooye cid kale uma suubanto waman akhalla bihada atawxiid qofkii tawxiidkaasi khalal ka daro oo wax kale caabuda fa huwa mushrikun kaas mushrik buu noqonay haddii waxaas uu sameeyey ay tahay mukhrij can ilmilla oo shirku akbar ay tahay leannao shirku laba u qaybsamaa akbar wa asqar hadduu shirki akbara la yimaado oo waxa weeye ilaahay waxaan hayn caabudo he mushrik buu noqonayaa sidii qurayshba ay u caabudeen laata iyo cuza gaal buu noqonaya wain aqara bitawxiid rububiya walasmaa wasifaat weligiiba ha qiro tawxiid rububiya leanna iyaguba waa qiraya waa haddii uu marka qiro waxba u tari mayso waa haddii marka uu tawxiid uu mar ku cayaaray tawxiidkii dham cibaadada waxba u tari mayso waa falaw furida ana rajula yuqiru iqraaran kaamilan bitawxiid rububiya haddii la yidhaahdo nin baa tawxiid rububiya qiray ilaahay waa maalik ilaahay waa khaaliq ilaahay waa mudabbir ilaahay maaha cid kale wax abuurta ma jirto ayuu la taagan yahay laakiin waxa uu samaynayaa qabri buu tegaya waa caabudaya ciid buu ka qaadanaya nadar buu ka gelaya waxa uu yihi shiikhu qofka noocaasa fa inahu mushrik mushrik buu noqonayaa khatar weeye marka ikhwaani fillah in waxa weeye qabuuraha lagu fidnoobo aada iyo aad bay khatar u tahay qoomu nuux baa ku fidnoobay ummado badan baa ku fidnoobay aada iyo aad bay khatar u tahay marka waxba tari mayso tawxiid urububiyaan qiraya tawxiid uluhiya haddaad ku cayaartid waxba tari mayso leanno allah subxaanah wa tacaala waxa uu yidhi inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi ljanna qofkii ilaahay shirki u sameeya marka markaad qabriga nadarka ka qaadanayso oo ood waxa weeye ciidda ka guranayso oo aad waxa weeye ku dulbooy waa khatar wey aad aaminsantahay inuu wax ku tari karo hadduu marka qofku u u tago qabriga inuu awliyadaani wax tari kadho oo waxa weeye uu isagu wax u qaban karo oo wax weydiisanayo oo waxa weeye uu awlaad siin karo hadduu saas aamino waaba adag tahay qofka mu'minkaa inuu saas aaminsan yahay haddii qofkii saas uu sameeyo aada iyo aada buu khalal ugu jiraa waa wixii ay sanaamyada ku samayn jireen oo kale waa arrin khatara weeye waan la iska ilaaliya marka taa in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika laman yashaa bu ilahay wa arrintaa marka aada la iska ilaaliya wainamaa kaana tawxiidu buu yihi shiiku acdama ma amara allahu bihi sababtu u noqday leannahu shiiku waatu ina yidhi wa acdam ma amara allahu bihi tawxiid ha wuxuu yidhi markaa sheekh cuthaymiin wainamaa kana atawxiidu acdam ma amara allahu bihi liannahu alsl asalkii weeye wax walba ay ka farcamayeen oo waxa weeye diintoo dhan ay ka bilaabanaysay weeye asalka oo qofaan laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah dhihin haddee waxaan salaad baan tukanaya soon baan soomaya mar haddaadan laa ilaha ila allah dhihin hala ku tari mayso nabiguna calayhi salaatu wasalaam dacwada waxa uu ka bilaabay yaa qowmi quluu laa ilaha ila allah tuflixu qoomkaygiyow laa ilaha ila allah dhahaya tuflixu waad liibaanaysaan marka laa ilaha ila allah ay maxamedan rasuulna waa la socotaaye dhahaya markaasaad liibaanaysaa markuu arrintaa inoo dhameeyey oo ina baray acdam maa amara allahu bihi tawxiid waxa ugu weyn oo ilaahay amray inuu tawxiidku yahay tawxiidkuna uu yahay ifraad ullahi bilcibaada in cibaadada ilaahay loo gaar yeelo ayuu wuxuu ina yidhahdana shiiku waa matnige mualifku wa acdam maa nahaa canhu shirk waacdam waxa ugu weyn wa acdam maa nahaa waxa ugu weyn oo ilaahay uu nahiyey waa ashirku wey waxa ugu weyn oo ilaahay uu inaga nahiyey waa shirki marka wixii la is-amrayna waxay leeyihiin wax ugu weyn iyo wax ka yar oo salaadii waa layna amray soonkii waa layna amray xajkii waa layna amray wax walba waa layna amray wanaaggii waa layna amray runtii waa layna amray kulli laakiin waxa layna amray maxaa ugu weyn tawxiidkaa ugu weyn nahyiguna waa sidoo kaleo shirkigii waa lanaga nahyey xumaantii waa lanaga nahyey macaasidii kabaa'irtii kulli waa lanaga nahyey laakiin maxaa ugu weyn waxaa lanaga nahyey ashirku shirkigaa ugu weyn wa huwa shirkigii ba inoo tacriifinaya marka wa huwa shirkiguna waxa weeye dacwatu in la baryo weeye oo la caabudo dacwatu gayrihi allah subxaanahu watacaala cid aan ahayn in la baryo oo la caabudo macahu la jirkiisa ilaahay baan caabudayaaba cid kalena waa barya marka dacwatu gayrihi macahu inaad ilaahay waxaan ahayn aada baridid adiga oo ilaahayna caabudaya oo muslim sheeganaya inaad cid kala baridid taas weeye shirku wadaliilu qowluhu tacaala daliishuna waxa weeye ilaahay baa yidhi wacbudu llaha alla caabuda walaa tushrikuu bihi shaya aayaddaani labadii arrimood bay daliil u tahay oo ahayd wa acdam maa amara allahu bihi tawxiid wa acdam maa nahaa canhu shirku labadaba aayaddaanaa daliil u ah inta hore wacbud llaha waxa weeye ilahay cibaadada bana amr waana tawxiidkii walaa tushrikuu bihi shay-ana wuxuu inoo diido inaga nahyey shirkigii labadaba saasuu shiiku ugu daliishaday oo ay daliil ugu tahay marka labadaba inaad fahantid oo banaanka i martid baa la rabaa shirkigii tawxiidkeena timaadid qaala sheekh cuthaymiin raximah llahu tacala waxa weeye acdam maa nahaa canhu shirku waxa ugu weyn oo ilahay inaga nahayay waa shirkiga sababtu maxay wadalika waxaana weeye lianna acdama alxuquuq xuquuqda ugu weyn oo qofka biniaadmigaa laga rabo waatuu nabigu yidhi facdi kuli dii xaqin xaqa ina lilahi xaqa caley xaq buu ilahay kugu leeyay ahalkaagu xaq bay kugu leeyahy naftaadu xaq bay kugu leedahay facdi kulli dii xaqin xaqa qof walba xaqiisa sii marka xaqa ugu weyn xuquuqda laynagu leeyahay waa xaqa ilaahay xaqa ilaahayna waxa weeye waa tawxiidkiisa inaad ula timaadid oo dan waxba la wadaajin fa idaa farada fiihi linsaan haddii qofkii marka uu ka gaabiyo oo shirki ku dhex daro haddi xaqii ilaahay ugu weynaa xuquuqda ayuu dayacay sidaa daraaddeed marka ayaa allah waxa uu yidhi ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn wey waa shirka akbar wey yaa bunaya laa tushrik billah ina shirka la dulmun cadiim nabi markuu luqmaan u wiilkiisa waaninay wa qaala tacaala waman yushrik billah faqad dalla dalaalan baciida qofkii shirki ilaahay u sameeya waa dhuma waman yushrik billahi faqad iftaraa isman cadiima dembi weyn buu la yimid been abuurasho weyn ayuu la yimid inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar wama lilaalimiina min ansaar waka marka allah subxaana wa tacaala qof shirki u sameeyey naar buu u diyaaray ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa ilahay waxa uu yihi ilaahay qofkii shirki isagoo samaynaya ku dhinta weeye macnuhu uma dhaafo ay aakhiro qofkii inta yimaada isagoo mushriga oo shirki samaynayo ilaahay naar buu u diyaariyey umana dembi dhaafay nebiguna wuuna dhaafaa alle wixii ka sokeeyo dunuuba cidduu doono u dhaafa a wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ay dunuubtii ka sokaysay hadduu mar muwaxid yahay oo waxa weye shirki iska ilaaliyey wixii ka soo haray shirkigii ilahay inuu dhaafaa dhici karta sidoo kale nebigu wuxuu yidhi markii la weydiiyey dembi ilahay laga gelay kan ugu weyn acdamu dembi an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqa dembi kan ugu weyn waxa weeye ilaahay mid la siman inaad samaysatid ood baryaysid ood caabudaysid ilahay isagoo ku abuuray oo arrin khatara weeye marka in aada iyo aad laskaga ilaaliyo wey imaam bukhaari iyo muslim iyo kulli waa warinay ha ha waxaa wariyey imaamu lbukhaari raximah llahu tacaala iyo ha muslimna waa wariyey xadiidkaas saxiixa marka dembi ilaahay laga galo waxa ugu weyn waa in ilaahay shirka loo sameeyo sida imaamu muslimna wariyey nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man laqiya allaha laa yushrik bihi shay-an dakhala aljanna qofkii ilaahay la kulmo maalinta qiyaamaha isagoon shirki samayn samaynayn oo waxa weeye hadduu horay u sameeyena ka toobad keenay aana ku dhiman shirki oo muslima mu'mina ilahay jannaduu geenay ama jannada markaa hore ha ka geeyo oo ilaahay intuu dunuubtiisii kale u cafiyo oo wayakfiru maa duuna dalika uu soo galo in ilahay u cafiyo jannada geeyo waa dhici karta inuu hadduu cadaab marana laga soo saaro oo hadhow uu jannada galo waa dhici karta waman waman laqiya allaha qofkii alla la kulma oo waxa weeye dhinta oo aakhira yimaada waman laqiyahu yushriku bihi shay-an dakhala annaar qofkii la kulma alleh oo aakhiro yimaada isagoo mushrigana naar buu gelaya oo kaas janno waa kala tageen oo waxa weeye naar buu gelaya xadiid kale wuxuu ku yidhi nabiga calayhi isalaatu wasalaam man maata qofkii dhinta wa huwa yadcuu isagoo baryaaya min duuni illaahi alle waxaan ahayn baryaaya dakhala annaar naar buu gelayaa kaas rawahu lbukhaari allahu akbar marka ilaahay waxaan ahayn inaan la baryin weyn ilaahay keligii in la caabudo oo waxay kale oo dhan banaanka laga maro ayaa loo baahan yahay laakiin lama rabo in waxa weeye qofka isagoo muslima haddana uu shirki dabaasho waa arrin aada iyo aad u foolxun qofku waa inuu iska ilaaliyo wastadala almu'alifu raximah allahu tacaala wuu yihi sheekh cuthaymiin mu'alifku waxa uu deliishaday aayaddan wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a aayaddaasuu deliishaday waana saxiix sida u deliishaday leannahu sababtu waxa weeye ilaahay inaad caabudid ayaa lagu amray aadna banaanka ka martid wax allah wixii kale oo dhan marka cibaadadu waa inaad ilaahay u sugtid wuxuu xaq u leeyahay fa amara allahu subxaanahu watacaala bicibaadati ilahay wuxuu ina amray cibaadadiisi wanahaa cani shirki shirkigii buu inaga nahyey wa hada yatadaman taasi waxay keensanaysaa bu yihi sheekh cuthaymiin ihbaatu alcibaada lahu waxdahu keligii in cibaadada loo sugo faman lam yacbud illah qofkaan ilaahay caabudin fahuwa kaafir mustakbir baa la yihahda waa kaafir baa la yihahda ilahay caabudi maye buu yihi uma sugayo cibaado he waa gaal marka waman cabada allaha qofkii ilaahay caabuda wa cabada macahu kayrahu cid kalena la caabudana fa huwa mushrik mushrik baa la yihahda waman cabada allaha waxdahu qofkii ilaahay keliga caabuda aan cid kale la caabudinna fa huwa mu'min kaasaa layaha mu'min mukhlisa oo waxau ilahay naga mid dhige kaa weeye qofka mu'minka uma qaala sheekh cuthaymiin wuxuu yidhi washirku nawcaan shirkigu waa laba nooc akbar wa asqar waa mid weyn iyo mid waxa weeye yar kan weyn waxa weeye waa ashirku alakbar huwa kullu shirkin waxa weeye mukhrij can ilmilla keenaya waa wixii mukhrij can ilmilla keenaya ama ficil ha noqdo ama qowl ha noqdo shirkiga asqarka ana waxa weeye waa riyaaga iyo waxa la midaho aan mukhrij can ilmilla noqonaynin wey uma qaala sheekh cuthaymiin waxa uu yihi ku gebagabeeyey wacala alinsaani alxadaru min ashirki inuu shirkii qofku iska ilaaliyo labada noocba kii akbarkaha iyo kii yaraaba labadaba inuu iska ilaaliyo leanna waciidkaana khatar ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi tolow ma soo gelayaa kii yaraa oo ma ku jira mise waa kan weyn keliya labadaba waa ixtimaali karaa marka shirkii oo dhan banaanka ka mar oo iska ilaali akhi lmuslim waktalmuslima sababtu waxa weeye haddii aad ku sibsocotid waxaa khatara inaad ku halaagsantid oo waxa weeye dhibaato aada gacmahaaga ku doonaysa uma qaala sheikhu raximah llahu tacaala waxa uu yihi faidaa qiila laka ma alusuulu halaaa alati yajibu cala alinsani macrifatuha faqul macrifatu alcabdi rabbahu wa diinahu wanabiyahu muxamed sala allahu calayhi wa alihi wasalam halkaanuu shiiku marka wuxuu ka bilaabayaa saddexdii asal inuu inoo inoo sharaxo intaa hore waxay ahayd fahansiin iyo gogolxaar iyo waxa weeye qawaaciddaas uu inoo soo dhigayey tawxiidka lagu fahansiinayey laakiin saddexdii asal oo qabriga la isku weydiinayay oo kitaabka magaciisa oo usuulu halaata ayuu halkan ka bilaabay faidaa qiila haddii lagu yidhaahdo laka ay ayuha almuslim haddii lagu weydiiyo oo lagu yidhaahdo mal usuulu halaata waa maxay saddexda asal oo waxa weeye allatii saddexdaasoo yajibu ay waajibka ku tahay cala alinsaani qofka macrifatuha inuu barto saddexdaa asal oo qof walba muslima ay waajib ku tahay inuu barto haddii lagu weydiiyo su-aasha faqul waxaad dhahdaa macrifatu lcabdi addoonku inuu barto weeye rabbahu rabbigiisii abuuray wa diinahu diintiisa inuu barto weeye wa nebiyahu nebigiisa inuu barto weeye muxammadan sala allahu calayhi wasalam taas wataa jawaabti marka su-aal buu ku weydiiyey jawaabtiina waa kuu dhig aynu sharaxna marka erey erey u sharaxno oo waxa weeye aynu galano waxa uu yidhi faidaa qiila laka mal usuulu usuul waa jamcu aslin wey alusuul waxaa la yidhahda waa jamcu aslin asalkuna waa maa yubna calayhi kayruhu waa aasaaska weeye sida aasaaska guriga marka la jeexayo derbiga aasaaska loo geliyo dhulka iyo waxa weeye geedka jiridiisa oo kale ma siduu ilaahay lahaa alam tara kayfa daraba allahu matalan kalimatan طayiba ka shajaratin طayiba asluhaa haabitun wa farcuhaa fi اsamaa marka geedkaas waxa weeye jiridiisii geedku wuxuu uqaybsamaa jiridda oo asalka ah xididada hoosgelaya iyo waxa weeye maaragtay intaan dheer oo kor soo baxda iyo laamaha ka baxa ubaxyada iyo midhaha ka baxa iyo caleemaha iyo kulli marka waxay ka farcamaan asalkaa dhulka ku jira kaasaa la yidhahdaa marka asal marka waa maa yubna calayhi hayru waa wixii wax lagu dul dhiso marka alusuul thalaatha alati yajibu cala alinsaani macrifatuha saddexdaas oo waajib qofkii ku ah macrifatuha inuu macrifo u yeesho ha sheekh cusemin wuxuu yidhi awrada almualif raximah llahu tacaala su-aal ayuu soo arooriyey haddana jawaabtii ayuu ku siiyey wuxuu kugu tambiihinayaa marka inuu qofku dareemo su-aashaani weynankeeda liannahu saddexdan su-aalood waa saddexda su-aaloodoo qofka marka qabriga la dhigo la weydiinayo mar alla markii qofka la xabaalo oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa wudica alcabdu fi lqabri haddii qabriga la dhigo wa dufina la xabaalo watawallaa asxaabuhu ay ka jeensadaan oo ka tagaan ataahu malakaani laba malag baa u imaanaya fayujlisaanihi waa fariisinayaan markaasay waxay odhanayaan fayanharaanihi iyagoo weliba cabsi gelinaya oo canaananaya aya waxay leeyihin man rabbuka rabbigaagu waa kuma wamaa diinuka diintaadu waa tuma wama nabiyuka nabigaaguna waa kee saddexdaa su-aaloodaa la weydiinaya oo weliba si xooga loo weydiinayo oo cabsi ku jirto qofkii muuminkaa wuxuu odhanayaa rabbiy allah rabbigaygu waa allah wa diiniy alislaam diintaydu waa diinta islaam wa nabiyi muxamed sala allahu alayh waali wasalam ama almunaafiq waalkaafir wuxuu odhanayaa munaafiqii iyo murta kii munaafiqaa wuxuu odhanaya ha ha samictu nnaasa laa adri samictu nnaasa shay-an yaquluuna faqultu munaafiqii wuxuu leeyahay afka intuu taago aniga ma garanayo dadka oo wax dhahayaan maqlo odhanaya laa ilaha illa allah maxamadan rasuulullah anna waan iskay amaa gaalkii haa haa buu odhanaya afku taagay waka markaasaa waxa weeye mu'minkiina halkaa janno iyo wanaag uu helayaa ilay su-aashii buu sheegay oo ku guulaystay oo ilaahay waafajiyey laakiin qofkaa mu'minkaa oo helaya waa kii ilaahay yidhi yuthabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira ilaahay baa ballan qaaday qofka mu'minkaa adduunka iyo aakhiradaba ilahay baa sugaya hadduu marka adduunka ku sugnaa oo diinta ku taagnaa ayuu tana jawaabtii saxda ahayd la haleeshiinaya laakiin hadduuna marka horeba diinta ku taagnayn oo ku sugnayn oo munaafiqnimo iyo ku soconaya waxaan diin ahayn haddee haa haabuu odhanaya afku taagay amaa munaafiqii iyo gaalkii wayudilu llahu aalimiin buu yidhi ilahay ilahay waa dhumiyaa halkaa marka ay tahay waa dhumayaanoo afkay kala taagayaan markaasaa inta duba lagu garaaco baa waxaa la odhanayaa laa darayta walaa tarayt laa tarayta walaa darayt waxna ma aada aqlin waxna ma aadan garan waxna ma garanaysid oo waxa weeye adigaa bannaan ka mari markaasaa la garaacaya oo waxa weeye uu qaylinaya naar iyo cadaabna halkaa uga bilaabanaysa walciyaadu billah ilahay naga badbaadiye marka saddexdaa asal haddii lagu weydiiyo oo macrifadeeda waajibka tahay faqul waxaad ku jawaabtaa dheh qofyo muslimka waxa weeye macrifa macrifatu lcabdi rabbahu wa diinahu wa nabiyahu saddexdaa inuu barto wey haddaba marka saddexdoodaan mid walba wuxuu inoogu soo qaadayaa baab dhan buu inoogu soo qaadayaa mid walba tacriifteeda iyo mid walba sida ay tahay iyo waxa ku hoos jira iyo qaabka loo aaminayo kulli waa inoo keenayaa laakiin hadda intaan un baynu sharaxaynaa jawaabta kabacdi baynu markaas si fiican u gudagelayna ay macrifatu lcabdi buu yihi sheekh cuthaymin raxima allahu tacaala asbaab ayaa jirta macrifada ilaahay lagu helo see loo bartaa ilaahay asbaab baa jirta marka ko annadara watafakur in la eego oo lagu fekero makhluuqaadka ilaahay uu abuuray weynankooda samada dhulka wax walba allah waxau yidhi awalam yanduruu fi malakuuti asamaawaati waalard wamaa khalaqa allahu min shayin miyaynan eegaynin waxa ilaahay malakuudka ilaahay uu abuuray mulkiga samada eeg dhulka eeg buuraha eeg daruuraha eeg waxaad eegtaa khalqigaada naftaada eeg wax walba eeg wafui anfusikuma falaa tubsiruun wa qaala tacaala waxa uu yidhi waxaad ku dhahdaa nabi maxamedow inamaa acidukum biwaaxid maxay tahay taad nagu waaninaysa an taquumuu inaad istaagtaan lilaahi matnaa wa furaada idinkoo laba laba ah ama keli keli ah uma tatafakaru aad fakertaan oo waxa weeye aada bal fiirisaan sanam sanamyadan aada haysataan oon waxba abuuri karin waxba tari karin iyo allaha saa wax walba idinku abuuray wax walba idii khalqay ma wax la isla simaa wax la isla simaa ma aha xaggee caqligeeni aaday marka marka in saa loogu fekero ilaahay waxa uu yiri oo kale in kuwa marka ilaahay waxa uu sheegay kuwa saa inta u fekera ka faa'iidaysanaya oo waxa wax kala garanaya kuwa ay yihiin ina fii khalqi samaawaati walard واktiلاaف الlيl والنhاar لآياaت لأuلi الألباaب الذيna يذkuروna الlaha قyاما وقعوuدا وعlى جuنوبهم ويتفkruuna في خلق السماaوaaت والأرض kبعd مxay ohanaya رbna ma khلقت hda باطلا سubحاaنك وقنa cdاaب الناr marka waxaa la rabaa qofka muؤminkaa inuu ku fkro oo waxa weye ku تadburo malakuudka ilaahay uu sameeyey bab u fiirsa aaيadan allah subحaanaه وataعaلى waxa wy إna في خلق السماaواaت ina fii khalqi asamaawaati walard khalqiga ilaahay samada uu abuuray dhulka uu abuuray waاkhtilaafi leyli wاnahaar habeenkii maalinta isdaba maracay wاlfulki alatii tajri fi lbaxr waxa weeye doomahan iyo maraakiibtan waaweyn oo badda dareeraya rofes bima yanfacu naas wixii dadka anfacay la imaanaya wama anzla allahu min aلsamaa ilaahay samada waxa uu ka soo dejiyo oo min maain biyo ah haddana biyihii muxuu kusoo saaray faaxyaa bihi اlarda bacda mowtiha dhulka uu ku nooleeyey markay dhimatay kabacdi wabasa fiiha min kuli daaba xayawaanka ilaahay abuuray watasriifi riyaaxi dabaylaha isdaba maracay uu kala gedgediyayo wsaxaabi lmusahar waa daruurihii weeye bayna asamaai waalardi halkaas ayay socdaan dhulka iyo samada udhexeeya waa ka sokeeyaan samada meel soka wey liaayaatin liqowmin yacqiluun aayado weeye wax ugu sua calaamado qoomkii wax garanaya oo caqliga wax kala garanaya asbaabtaasaa la rabaa marka inuu qofku la yimaado oo ku fekero saasaad ilahay ku baran kadha wa min alasbaabi asbaabta waxaa ka mid a inuu qofku ku fekero oo akriyo oo macnahooda barto oo ku tadaburo aayadaha qur-aanka iyo axaadiista nabiga calayhi salatu asalaam ilaahay waxa uu yidhi markuu qur-aanka ka hadleeyey afalaa yatadabbaruuna alqur'aan war miyayna qur-aanka ku tadaburaynin walaw kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan katiira hadduu ilaahay cidaan ahayn qur-aankaana ka imaan lahaa waxa ay heli lahaayeen khilaaf fara badan bay ku arki lahaayeen afalaa yatadabaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha war ma qalbigooda ma daboolan yahay miyayna fakeraynin oo wax kala garanaynin oo waxa weeye xaggee caqligoodii aad wa ka marka aayadaha iyo axaadiista hadduu qofku barto diinta barto ilaahay macrifo ayuu hee helayaa marka wa minhaa waxaa ka mid ah qofka mu'minkaa ilaahay qalbigiisa sugitaanka uu sugayo inuu waxa weeye si fiican intuu caabudo waatani bacd alcilmi bay timaada qofku markuu cilmi yeesho waatuu nabigu yidhi ixsaanku waa an tacbud allah kaanaka tara fain lam takun tara fainahu yarac marka macrifadaasi waxay ku imaanaysaa qofku markuu diinta ilaahay barto oo cilmi u yeesho ayuu wuxuu ku dadaalayaa inuu marka ilaahaygaa u bartay si fiican u caabudo oo waxa weeye si fiican aada iyo aad oo markaa khushuuc iyo wanaag macrifo ilaahay bay usii kordhinaysaa markaa waana inoo imaan doontaa kulli qaabka loo baranayo asalka koowaad ilaahay buu ka dhigi doonaa macrifadiisa haddana asalka laba diinta islaamka asalka saddexaad nebiga calayhi salaatu wasalaam amaa wamacrifatu diinihi wa diinahu buu yihi sheiku diintiisa inuu barto qofku diinta diinta waa inuu barta ay diin alislaam diinta islaamka inaad baratid ayaa la rabaa waa asalka labaad weeye marka inaad diinta islaamka macrifo u yeelatid oo waxa weye aada garatid waayo diintan islaamku maqaasidii oo dhan bay la timid masaalixdii dadka oo dhan bay keenaysaa ilaa iyo qiyaami saaca ayay waxa weeye ku filan tahay dadka oo waxa weeye si kasta wax walba ay waxa weeye u suubantaa zaman kasta oo la joogo ilaa qiyaami saaca diintan islaamkaa waxa weeye way ku suuban tahay wayna anfacaysaa wax walbana waa laga helaya saas daraaddeed marka haddaad diintii baratid oo aqoon u yeelatid qofkii wuxuu noqonayaa qof ilaahay bartay oo macrifo u yeeshay oo dariiq saxa oo waxa weeye dariiq waadixa ku socda afa man yaclamu kaman laa yaclam hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun waka inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa marka qofka markuu diintii barto ayuu dariiq saxa qaadi karaa taas wa diin wanabiyahu nabigiisa inuu barto muxamedan sala allahu calay wasalam nebi maxamed inaad baratid ood aqoon u yeeratid see loo barta nebi maxamed barashadiisu waxay keenaysaa inaad baratid horta siiradiisii waxa weeye akhlaaqdiisii dhaqankiisii waxa weeye diintiisi aad baratid waxa ugu fiican oo nebiga laga bartana waa siirada wey siiradii nebiga haddaad baratid oo haddaad kutubu siira iyo shamaa'il muxamadiya oo waxa weeye uu qoray waxa weeye maaragtay uu leeyahay imaamu tirmidi sheikh albani raximah llahu tacala uu taxqiiqiyo oo soo ikhtisaariyey qofkii kitaabkaa barta akhlaaqdii nebiga o dhan buu helay leanna caaisha radi allahu canha markii la weydiiyey oo la yidhi akhlaaqdii nebiga looga wara wuxuu waxay tiri kaana khuluquhu lqur'aan qur-aanka ma akridaa bay tiri qofkii weydiiyey qur-aanka ma akridaa suu yidhi ha kaana khuluquhu lqur'aan bay tiri marka haddaad doonaysid nebi maxamed akhlaaqdiisii iyo wuxuu ahaa kulli inaad baratid qur-aankay ku taalla qur-aanka akri wainaka la calaa khuluqin cadiim marka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siirada ayaad ka helaysaa ood ku baranaysaa meeshuu ka yimid abtiriskiisii meeshuu ku dhashay meeshuu ku koray da-diisii siduu u dhaqmi jiray ayi nooc siiradaa laga helaa marka siirada inuu qofka ku dadaalo ayaa wanaagsan markaas waxa uu helayaa barashadii oo kamil haddaba saddexdaas asal baynu waxaynu u sharaxaynaa mid mid asalka koowaad baynu ka bilaabaynaa darsiga soo socda insha allahu tabaaraka watacaala hadda halkaasaan ku joojinaynaa laakiin saddexdaas asal weeye kitaabka usuulu halaata waxa weeye lagu magacaabo oo aynu sharaxayno saddexdaas aynu marka mid mid u sharaxaynaa asalka koowaad ugu horeeyana waa macrifat اllahi subxaanaه wa tacaala wallahu aclam bilahi towfiiq